bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku aastaysan tahay saddex iyo tobanka bisha februari sannada labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dagaal aad u xoogan oo u dhexeeya dhaqdhaqaaqa ururka al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya ayaa ka dhacay degmada qalimow ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoo dagaalka laisu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sida wararkaynu ku helayno waxa ay sheegayaan in dagaalkaasi khasaarooyin kala duwan oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamaysay ilaa iyo saddex ruux ayay sheegeen dadka deegaanka qalimow inay ku geeriyoodeen dagaalkii u dhexeeyay xalay shabaab iyo ciidanka dowladda soomaaliya ka gadaal markii saldhig ciidamada dowladda ay ku lahayeen qalimow weerar gaadma ay ku qaadeen rag ka tirsan dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab dagaalka ayaa la tilmaamay inuu ku fiday xaafado ka mid ah qalimow waxaana ugu dambeyn ka dhashay khasaarooyin soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamayay iyo dad rayid ah ilaa iyo afar ruux ayaa ku dhaawacantay oo mid ka mid a dhaawaciisa uu aada u liito sida ay dadka deegaanka u sheegeen warbaahinta waxaana sidoo kale jira cabsi weli laga qabo xaaladda magaalada oo la sheegay in dhinacyadii dagaalamay ay meele sidaasi aanu kala fogeyn ku kala sugan yihiin mid ka mid a dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay kana gaabsaday magaciisa in la adeegsado ayaa sheegaya khasaaraha ka dhashay weerarkii xalay ay ku qaadeen al-shabaab deegaanka qalimow oo fariisin u ahaa ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya iyo haatan cidda gacanta ku hayso qalimow waxaa waaye ciidanka dowladda oo qalimow ku sugnaay ayaa waxaa soo weeraray maya dagaal aada u culus oo hubka noocyadiisa kala duwan laisu adeegsaday sida dawmiinshaaro iyo guryaha baabuurta laga gamay intaba waa la isticmaalay magaalada gudaheeda lagu dagaalamay magaalada gudaheeda si xun loogu dagaalamay kasaara indhahayga aniga daayahayga waxaan saaray ilaa iyo saddex qofood oo dhimatay laba ciidanka dowladda iyo mid shabaab ah haa iyo laba ciidanka dowladda ah dadweynihii magaaladana ilaa iyo afar qofood aa ku dhaawacanta maya dhimasho qof kollayba un daawo culus ahayd waa jirtaa dadka daawo ahayna magaalada loo qaaday dhimasho kollayba un dadka daawo ah inay dhintaan ma hadde deegaanka ama dadka rayka wax ka dhintay oo hedalan ku leeyahay male saddex qofood oo ciidanka dagaalamaya ha ku dhintay dadka rayidka ah daawan wuxuu dhima doona allahu aclam laakiin inta dhimatay oo tuulada deegaanka ku inta daawacantay oo deegaanka ku sugan waa intaas qofood oo rayidka oo guusha wallahi deegaanka hadde alxamdulilah waana doontahay ciidanka dowladdan gacanta ku hayo nimankii soo weerarayna waa ka baxeen haddana magaalada kollayba jawigeeda waa kaasee magaalo intaasoo qofood waa deegaanka waa iska tuulo oo intaasoo intaasoo qofood ku dhimatay intaas ku dhaawacantay halay xoolihii iyo dadweynihii wax walba waa isku kaceen kadib ciyaalkii orehinta sawaxanka waad yaalaysa haddaad aragtid haddase alxamdulilah deegaankii waa degan yahay
al-shabaab ayaa inta badan weeraro ku qaada fariisimada ciidamada dowladda soomaaliya ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobollada koofureed ee dalka ay maamulayaan haatan iyadoona tiro dhowr jeero hore ay lumiyeen gacanku-haynta goobo hor leh oo ay al-shabaab ka arriminayeen dhinaca kale waxaa degan xaaladda deegaanka warmaxan ee gobolka shabeellaha hoose oo dagaal uu ka dhacay maalintii shalay u dhexeeyay ciidamada dowladda soomaaliya iyo dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab halkaas oo khasaarooyin kala duwan labada dhinac uu soo kala gaaray saraakiil u hadashay dowladda soomaaliya ayaa guulo ka sheegatay dagaalkii shalay lagu qaaday inkastoo shabaab la tilmaamay in gawaari dagaal ay ka gubeen ciidamada dowladda soomaaliya qaarkooda ama mid ka mid a gawaaridaasina ay la kacday miinooyinka dhulka lagu aaso waxaana ku geeriyooday saraakiil ka tirsan ciidanka militariga soomaaliya deegaanka warmaxan wararka ka imaanaya ayaa tilmaamaya haatan in halkaasi ay gaareen ciidamo aada u fara badan oo ka tirsan dowladda soomaaliya kuwaas oo dhaqdhaqaaqyo ka wada nawaaxiga degmada warmaxa deegaanka warmaxan ilaa iyo wallaweyn oo la tilmaamay in ay ahaayeen goobihii ay ku dagaalameen maalintii shalay shabaab iyo ciidanka dowladda federaalk soomaaliya wararka ugu dambeeyay laga helay goobahaasina waxay tilmaamayaan in dadka ay bilaabeen inay ka inay ka cararaan goobihii dagaaladu ay ka dhaceen ayagoo ka baqdin qaba dagaalo mar kale halkaasi dib ugu soo laabtaa halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer gudoomiyaha aqalka sare ee dowladda soomaaliya ayaa tilmaamay waxaan la qaadan karin matalaad la-aanta shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ee aqalka sare asigoo tilmaamay in arrintaasi si deg dega dib u eegis lagu samay doono laguna dari doono xubno lagu matalaya aqalka sare maamulka waa gobolka banaadir xubnaha ayagu lagu tilmaamay markii hore inay ahaayeen madasha qaran ayaa iyagu ka biyo diiday awaamiir dhowr ah ama soo jeedin dhowr ah oo loo jeediyay oo ku aadan matalaada aqalka sare ee xubnaha ay ku yeelanayaan gobolka banaadir oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasaya ku dhowaad saddex milyan oo soomaaliya ah iyadoona arrintaasi tiro dhowr jeer hore lagu guuldaraysay in xataa la caddeeyo maqaamka magaalada muqdisho gudoomiyaha hadda waxa uu sheegayaa in arrintani fadhi deg deg ah laga yeelan doono lana qorshay doono matalaada aqalka sare ay ku yeelanayaan shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya
bilowga aasaaskiisa aan wadno uma saxitaanada kamid noqonaysa
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajono waxa uu kulan kula qaatay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya safiirka dowladda talyaaniga u fadhiya soomaaliya carleto karis kaasi oo ay ka wada hadleen xaaladda abaar iyo dhibaatooyinka ka jira dalka soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxa uu sheegay in looga baahan yahay dowladda talyaaniga inay ka geysato kaalmadeeda ku aadan waxuqabashada bulshada soomaaliyeed ee haatan dhibaatada xoogan ay ku hayso abaaraha iyo sidoo kale dhibaatooyinka kale ee ka jira dalka soomaaliya waxauna sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya usoo jeediyey dowladda talyaaniga ka qayb qaadashada dib u dhiska ciidamada soomaaliyeed safiirka dowladda talyaaniga ayaa soo gaarsiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya dhambaal uu ka siday ra-iisul wasaaraha dalkaasi talyaaniga ee ku aadan doorashadii ka dhacday soomaaliya madaxweynaha ayaana si adag kaga guddoomay arrintaasi asigoo dhinaca kala tilmaamay safiirka in dowladda talyaaniga ay ka geysan doonto kaalmadeeda dhinaca biniaadanimada ee ku aadan sidii loo samatabii laha bulshada soomaaliyeed ee ay abaaruhu halakeeyeen gudoomiyaha xisbiga wadani ahna gudoomiyaha baarlamaanka maamulka somalilan cabdiraxmaan ciro ayaa ka hadlay saldhigga militari ee loo ogolaaday dowladda imaaraadka carabta inay ka furato magaalada berbera asigoo cabsi xoogan ka muujiyey in saldhiggaasi ay ka degaan ciidamo ka tirsan midooda afrika ee amisom sida uu tilmaamay cabdiraxmaan ciro oo warbaahinta kula hadlay hargeysa kadib meelmarintii xubnaha labada aqal ee somalilan ay meelmariyeen arrinta ku aadan saldhigga militari ee dowladda imaaraadka carabta ay ka dhisanayso berbera
saldhig military saameyntiisa waa garanaysaa waxaa loo isticmaalayaa arrimo military cid baa lagaga duuli doonaa ciidan baa s soo degi doona amisom in soo degtaaba laga yaaba laftigiisu waa inagu ma xukuno dhulkaa ma in xukuno ma aha
allah u naxariistay waxaa magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya habeenkii xalay ahaa ku geerooday xildhibaan siciid oo ka mid ah xildhibaanadii lagu doortay magaalada muqdisho kuna matalayay baarlamaanka soomaaliya maamulka somalilan iyadoo maalmihii lasoo dhaafay uu ku xanuunsanayay xildhibaanka gudaha caasimada soomaaliya muqdisho xildhibaanka geeriyooda ayaa xildhibaanka keliya ee ka maqnaa codbixintii doorashada madaxweynaha soomaaliya ee ka dhacday magaalada muqdisho sideedii bishan februari iyadoona muddadaasi uu ku xanuunsanayay caasimada soomaaliya xalay ayaa la tilmaamay inuu ku geeriyooday caasimada soomaaliya xildhibaanka geeriyooday waxaa arrintiisa kaga hadlay warbaahinta kana warbixiyey cabdiraxmaan ducaale beyle oo ah gudoomiyihii guddiga doorashooyinka ee madaxtinimada dalka soomaaliya
xildhibaan saciid iminkaa lai sheegayna geeriyooday ilaahay subxaana watacaala waxaan uga baryaynaa jannadii firdowsana inuu ku casuumo dadka soomaaliyeed iyo eheladiisiina ilaahay samariyeyga ka siiyo waan waan aqaanay xildhibaan saciid beere jenaraal nin jenaraal buu ahaa sifiicanna waan isu naqaanay marka allaha u naxariisto allaha u naxariisto waa wadnaha wadnaha istaagay stroke baa ku dhacay wax la dhahdo marka laba laba usbuuc buu iyo dhakhtarku ku jiray hadda lasoo shiray inuu geeriyooday
waa garta mar kalan baa ugu horreysay baarlamaanka
maya maya muddo kusoo jiray muddo kusoo jiray waxaan filaya ilaa dhowr iyo toban sano inuu inuu xildhibaan ahaa kasoo jeeda kasoo jeeda gobolka awdal wuxuu ahaa nin oday oo dad badan dad badan ay ku tiirsan yihiin oo udhowdaxaad waa dadka dhalinyarada iyo dadka kale reer buurama ee awdada jooga iskusoo iskusoo ururin jiray dadka ka warhay jiray dadka isku hayay dadka dhinaca ka yimaada marka waa waa fooga fooga weyn oo soo soo soo afyeeshay weeyaan fooga soo afyeeshay weeyaan ilaahay ilaahay samiriyeyna baan ka baryeynaa isagana sanadiibaan weydiinaynaa sheerkiisa iyo qalaabadiisa iyo eedadii ugu dhaweydna samiriyeynaas ilaahay aa ka siiya warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadee naga dhegaysanayo waa naga intaa waxaa warka idin akrinaya anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan warkan warka xiga ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo